بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين نقول حشينا قصة يوسف عليه السلام casharkan waa casharka soddon iyo saddex waxaana kaga hadlaynaa insha allahu tabaaraka watacaala yuusuf calayhi salaam nabiyullaahi yuusuf oo walaalihii isbaraya oo u caddaynaya arrintii iyo ikhwatu yuusuf oo cududaaranaya oo walaalkood u cududaaranaya khaladkiina qiranaya oo ictiraaf la imaanaya labadaa qodob ayaynu isugu daraynaa insha allahu tabaaraka watacaala waa qodobka saddex iyo toban iyo afar iyo toban buu noqonaya ama qodobka afar iyo toban mucjisada dambeaynu ka dhigaynaa laakiin hadda qodobka saddex iyo tobnaad baynu ka dhigaynaa labadan israacinaynaa insha allahu tabaaraka watacaala waxaynu ugu dambeysay nabiyullaahi yacquub oo la hadlay wiilashiisii oo yiri yaa baniya dahabuu fataxasasuu min yuusufa wa akhiihi walaa tayasuu min rawxi illaah inahu laa yaysa min rawxi illahi ila alqowm alkaafiruun orda buu yidhi yuusuf raadiya akhbaartiisii fataxasasuu min yuusufa wa akhiih wiilashii waa soo noqdeen marka waa sagaalkii awal u tegey saddexna waxay ku sugan yihiin masar yuusuf iyo banyaamiin iyo kabiiruhum ninkii ugu weynaa oo isaguna magaalada dhinac ka jooga saddexdaasba waxay ku sugan yihiin masar laakiin ma oga kan eh, kabiiruhum weli ma- uma cadda inuu yahay ninkaani yuusuf ee waa tuu un u haray liajli banyaamiin arrintiis allah waxa uu yidhi walamaa dakhaluu calayhi ay calaa yuusuf waa soo tageen ard eh, dhulkoodii bay ka soo tageen waa soo noqdeen waxay yimaadeen masar walamaa dakhaluu calayhi markay u soo galeen yuusuf calayhi salaam qaaluu waxay yidhaahdeen codsi bay qadimeen weli ma garanayaan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuha alcasiizu masanaa wa ahlana duru yaa ayuha alcasiisu ninkaagaan sharafta lahow ile waa casiisu misr markaa maaliyaddii iyo dhaqaalihii o dhan isagaa gacanta ku haya isagaa dadkii abaaroob oo dhan u imaanayaan sharaf iyo qiimo ilaahay gaarsiiye yaa ayuha alcasiizu ninkaagaan wanaagga badanow masanaa waxaana taabtay wa ahlanaa iyo ahalkayagiiba adduru dhibaataana taabatay macnaha abaartii iyo gaajadii iyo baa dheeraatay waxa weeye eh, waaridkii oo gaboobay eh, ahalkii iyo caruurtii oo gaajaysan dhib baana taabtay masanaa wa ahlana dur ayaana taabatay iyo welwel iyo waxa weye banyaamiin oo de eh, naga xiran waxa weye annagoo dhan mashaakil baa nagu yimid masanaa waxaana taabtay wa ahlanaa iyo ahalkeenniiba adduru dhibaana taabatay marka ahalka waxaa laga wadaa ciddii oo dhan caruurtii dumarkii kulli waanu dhibtoonnay waji'naa waanu kuu nimid oo waxaan kuula nimid waji'naa waxaanu kuula nimid bibidaacatin musjaatin wax yaroo maaragtay bidaacaa waa lacag yar baan wadanaa oo musjaatin liidata ay radii ah wax aanu wax ku gadanna ma haysanno dad abaaroobay baan nahay waxaan wadannaa wax yaroo radii'a daraahim radii'ah ayaanu wadannaa ay yidhahdeen culummadu marka musjaadka waxaa la yidhahdaa bidaacad waa wixii wax lagu gadanayo Eh, oo waxaan wax ku gadanno oo liita baanu wadannaa oon waxba noo goynayn marka musjaadku waa waxa liita oo waxa weeye aan waxba noo tarayn radii'a ayay tilmaamayaan asalkiisa marka musjaadka waxaa la yidhaahdaa dafciga waxa markii eh, la riixo matalan waxa aan kici karin oo kaleoo liita markii la, eh, la kor loo qaadayo oo la caawinayo waxaasaa la yidhaahdaa Mm. ama la isku keenkeenayo sida allah subxaana wa tacaala uu daruuraha markuu ka sheekeynaya alam tara ana allaha yusji saxaaban allah daruurihii buu isku soo amaamudayaa isku keenkeenayaa hadhow daruur weyn bay noqonaysaa roob bay dhalaysaa markii horena wax yaroo la isku keenkeenay ahayd oo aan roob iyo waxba lahaynoo ebere marka waxay ka wadaan waxaanu wadanaa wax aan wax ku gadanna ma haysanno ee wax radi ah oo liita ayaanu haysanaa ha marka waji'naa bibidaacatin misjaatin maxaa rabtaan marka fa awfi lana alkayla noo dhammaystir beegga oo waxa weeye awrtii noo rar sidaad awalba noo labadii jeero hore aad noogu rartay haddana noo dhammaystir oo fa awfi lana alkayla oo wanaag noo samee oo waxa weeye maadaama markii hore khalad dhacay oo nin annagii naga mid ah loo qabsaday inuu waxday ha naga aargoosanoo dhib ha noo geysane waxa weeye asxaan noo sameeyo fa awfi lana alkayla taa noo samee oo waa baahannaha watasaddaq calaynaa naguna sadaqayso marka halkaanay culammadu ka hadleen waxay dhahen watasaddaqa calaynaa ay walaalkeen banyaamiinna nagu sadaqayso oo noo soo daah ayay yidhahdeen culamadu ku fasireen sida ibnu kathiir iyo ay tilmaamayaan macnaha watasadaq calaynaa waxa weeye kaylkii waa weydiisteen tan labaadoo lagu sadaqaysanayo waxa weeye walaalkeen aabbihiisaa u baahan dhib baana haysataa waxa weye nagu sadaqayso asxaan noo sameeyo nasiih oo waxa weeye maadaama uu khaladkaa galay ood xaq u leedahay inaa haysatid laakiin iska cafiyo nasiyo nagu sadaqaysa annaga watasadaq calayna taa noo samee ama daahirkiiba lagu fasiro la yidhaha watasadaq calaynaa ay wuxuun ilaahay waxaa ilaahay kuu dhiibay wax nagu sadaqayso oo kaylka markaa noo dhammaystirtid haddana wax noogu daroo lacag iyo wax nasiyo waa baahannahay labadaba waa la yidhi watasadaq calayna innahu markaasay sii boorinayaan oo waa sii jilcinayaan oo waxay rabaan inay u naxariisto innahu man yatasadaq waxa weeye watasadaq calayna markay yidhaahdeen waxa weeye fa awfi lana alkayla watasadaq calayna markaasay waxay yidhaahdeen ina allaha yajzi lmutasadiqiin allah subxaana wa tacaala wuu ka abaalmariyaa dadka wax sadaqaysta marka ilaahay baa kaa abaalmarinaya oo ajarkaaga ku siinaya annagu waxba kuma abaalgudi karno wanaaggii hore iyo kanbee ilaahay xaggii baad ka helaysaaye wax nagu sadaqayso in allaha yajzi almutasadiqiin halkaa markay arrintii gaartay marka oo nimankii calaacaleen ayaa markaa waxa weeye yuusuf waa jilcay oo waxa weeye de ahalkiisii aabbihii hooyadii ilmihii o adeerka u ahaa awlaadii dadkii oo dhan oo halkaa baahan waa reerkiisii waxa weeye waa faamilkiisii oo baahan markii dhibaatada calaacalka ay la yimaadeen maantana isagu casiis yahay oo sharafta iyo wanaaggaa ilaahay gaarsiiyey ay hoos yimaadeen oo baryayaan isagii ayuu markaa wuxuu go'aansaday inuu run meeshii caddeeyo oo iscaddeeyo oo arrintii ay soo xiranta marka oo waxa weeye qisadii dheerayd ayaa markaas gebagabadeedii la soo gaaraya inuu arrintii caddeeyo waa meeshii ilaahay markii hore qisada bilowgeedii ku yidhi wa awxaynaa ilayhi latunabbi'annahum biamrihim haada wahum laa yashcuruun riyadii marka halkaasi arrintii baa isfuraysa marka oo booskeedii bay timid markaa marka culamada qaar waxay yidhaahdeen ilaahay baa u waxyooday la yidhi haye caddee marka arrinta isku sheeg nimanka qaarna waxay leeyihin maya isaga ayaa go'aansa alcilm cinda allah ama isagoo ha go'aansado ama waxyi ha ku socdo waayo ninkaa waa nebi waa loo waxyoonayaa wuxuu samaynayo dhan waa waxyi waay markaasuu weydiiyey su-aashan qaala hal calimtum maa facaltum biyuusufa wa akhiihi id antum jaahiluun qaala yuusuf waxa uu yidhi hal calimtum ma og tihiin oo ma xusuusataan oo ma garanaysaan wey waa xusuusinayaa wixii horuu soo xusuusinayaa hal calimtum ma og tihiin maa facaltum ee alladii facaltum wixii aad ku samayseen biyuusufa yuusuf wa akhiihi walaalkii banyaamiin id antum jaahiluun id wakti antum idinku jaahiluuna aad jaahiliin ahayd waxba idin kala garanay arrintaa ma xusuusataan waa idinka maanta calaacalayee dhibaatadaad aniga ii geysateen walaalkeena u geysateen markaad naga xoog badnaydeen oo waxa weeye tobanka nin ahaydeen ood naga waaweynaydeen annagoo yar yara dhibta aad noo geysateen ma xusuusataan aniga ceelkii igu rideen addoonnimo ii iibiseen aabba dhibaatayseen hooyo dhibaatayseen dhibtaa noo ge walaalkay dhibaatayseen waxaasoo dhan ma xusuusataan marka dhibta ay yuusuf u geysteen waa waadix oo qur-aanka inoo sheegay inay god ceelkiina ku rideen addoonnimona u iibiyeen aabbihiina ka kax aabbihiisina dhibaatadai u geysteen waxa weeye macnaha xusniga iyo dhibaatada ula indhabeelay iyagaa u sabab aha hooyadii ka sii daran ilinooma sheegin laakiin hooyadii iyo aabbihii waa isku xukun ha dhibtaa iyo murugadaasa haysata hooyadiina wiilkan marka banyaamiin maxay dhibaataa u geysteen culamadu waxay idhahan laynooma sheegin laakiin macnu waxa weeye hadda walaalkiisii ku hooye ahaa oo ka weynaa hadday dhibtaa u geysteen isagiina waxa weeye ihaana iyo dhibaatay u geysteen iyo walwal iyo faker leanno markuu isagiina caqlistay wixiibu ogaanaya oo loo sheegaya le walaalkaa dhibtaasaa ku dhacday murugaa marka gelaysa marka ma ogtihiin dhibaatadaad noo geysateen id antum jaahiluun markaad jaahiliinta ahaydeen wuu cududaaraya jaahiliin markaad ahaydeen id waxba kala garanaynin markaasay tacajuban intay yaabeen ayay la yaabeen waxay dhahdaan qaaluu a anta qaaluu a innaka la anta yuusuf qaaluu waxay yidhaahdeen waa tacajub marka way la yaabeen a innaka la anta yuusuf adiga miyaa yuusuf ah ninkaagaan intaa nala hadlaya oo yaa ayuhal casiisu aan leennahay oo sharaftaa gaaray ma yuusuf baa qaaluu a innaka la anta yuusuf qaala ana yuusufu wa haadaa akhii qaala waxa uu yidhi anaa anigu yuusufu yuusuf baana wa haadaa kan ila jooga oo aad leedihiin nagu sadaqaysoo banyaamiinana akhii walaalkay wey ha hooyaday dhashay aabbahay dhalay oo waxa weeye shaqiiqaygii wey wa haadaa akhii qad xaqiiqee manna allaahu calaynaa ilaahay baa nagu galadaystaoo wanaagna gaarsiiyey hadday nebanibo tahay hadday madax tahay hadday sharaf tahay haddii badbaado tahay intaad dhibna la rabteenba ilaahay baa naga badbaadiyey ilaahay baa wanaaggaasoo dhan abaal nagu leh qad manna allaahu calaynaa markaasuu sii cadday innahu man yattaqi innahu ay alamru washaanu man yattaqi qofkii baqa oo alla ka cabsada oo ilaahay ka baqa wo wax kastoo xumaana iska ilaaliya biimtithaali awaamirihi waijtinaabi nawaahi wayasbir haddana sabra innahu man yattaqi wayasbir sabir la yimaada dhibaatada masaa'ibta sidaa yuusuf uu wax walba ugu sabray innahu man yattaqi wayasbir fa ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin allah ma dhumiyo mana dayacayo waxa weeye ajarka iyo wanaagga ay leeyihiin dadka muxsiniinta oo dadka ixsaan u sameeya idan halkan marka waa caddeeyey nabiyullaahi yuusuf wuxuu isku caddeeyey waa meesha ilaahay ka yidhi wa awxaynaa ilayhi latunabbi'annahum biamrin haada hum laa yashcuruun iyagoon dareensanayn oo yaaban buu isku sheegay ha uu yidhi ana yuusufu waay kan yuusuf baana ha intaa ninkaad la hadlayseen oo intaasoo hawla ida kala dhex martay oo saa marna wanaag idiin samaynayey intaana ida soo dhoweynayey idinkoo dhibtii loota ii geystay anigi wey markaasay yaabeen oo waxa weye waxaa ku dhacay dee yab waxa weye meelayna filaynin waayo nimankii yuusuf inta ceelka ku riday oo qamiiskii kala baxay xataa bal qamiiskiisii kala baxeen oo ceel ku rideen haddana ka iibiyey addoonnimo ka dhigoo iibiyey ma ayna islahayn maanta yuusuf baa halkaa idinkaga soo baxay abadan marna qalbigooda ma soo gelin markaasay tacajuban ay halkaa la yaabeen yidhahdeen a innaka la anta yuusuf ma adigaa yuusuf qaala ana yuusuf wa hada akhi wuu caddeeyey marka halkaasaa marka waxaa dhacday ictiraaf waxa weeye waa la isgartay waa la is aqoonsaday maxaa dhiman markaa dee walaalihii inay cududaartaan marka oo khaladkoodii qirtaan oo markaa la iscafiyo ayaa dhiman qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi ilaahay baan ku dhaarannay laqad aatharaka allaahu calaynaa tallaahi ilaahay baan ku dhaarannay laqad waxaa xaqiiqaa aatharaka allaahu calaynaa ilaahay inuu naga kaa doortay oo ilaahay derajo ku gaarsiiyey oo ilaahay waxa weeye wax walba oo wanaaga ku siiyey ayaa waxa weeye xaqiiqaa laqad aatharaka allaahu calaynaa wa in kunnaa la khaadi'iin innaguna waxaanu aanuba ahaana kuwa khaldanaa khaadi waa qofku markuu khaldamo wey marka culammadu waxay yidhahdeen waxaa kala duwan khaadi iyo mukhdi qofku markuu khaladka u bareero oo ku khaldan yahay oo hadduu doono jaahil ha ahaadee uu khaladka u bareero khaadi baa la yidhaahdaa markii laakiin uuna khaladka ku talagelin oo u bareerin laakiin khada ka dhaco mukhdi baa la yidhaahdaa saa daraaddeed waata nebigu marka laga hadlayo kullu markuu nebigu lahaa calayhi salatu salaam idaa ida ijtahada alxaakimu fa akhdaa akhdaa markaa waxa weeye mukhdi bay noqonaysaa markaa wuu khaldamay ha marka khaadi'iin waanu khaldamayn bay idhaha wain kunnaa la khaadi'iin aanuba ahaano waa qirannahay kuwa khaldan inaanu ahayne ilaahay baa waxa weeye naga kaa doortay ilaahay baana wanaag kasta kuu dhammaystira wey halkaas ayay khaladkoodii ictiraaf ku sameeyeen oo waa qirteen inay khaldanaayeen jahliba ha ku sameeyeene waayo markii hore u caddeeyu yidhi id antum jaahiluun leanna waxaan oo kale xumaana waxaa sameeyey qof jaahila oo aan waxba cilmi lahayn ayaa jahligaasoo kale ka dhacaa marka waxay dhahen tallaahi laqad aataraka allahu calaa kuna alkhaadiin qaala waxa uu yidhi yuusuf laa tathriiba calaykum alyowma laa tathriiba maanta ciqaab ma lihdin canaan ma jirto wuxuu tusayaa inuu cafiyey laa tathriiba calaykum alyowm maanta canaan iyo aargoosasho iyo dhibaato laydinku samaynaya midna ma jirto waayo maanta wuu awoodaa inuu ka aargoosto marka maanta idinka aargoosan mayo dhibaatona idinku samayn mayo waxna idiima haysto waana idin cafiyey bal ilaahay buu baryey markaa yakfiru allaahu lakum ilaahayna ha idii dembi dhaafo ilaahayna waa idii dhaafo ilaah idii dembi dhaafo ilaahay buu dembi dhaaf u weydiiyey yakfir allaahu lakum ha wa huwa arxamu araaximiin ilaahay baa kan ugu naxariis badan inta naxariisata ilahay baa ugu naxariis badan idan halkaa yuusuf waxa uu sameeyey arrin aad iyo aad cajiib u ah waa arrin lagu daydo waayo waana sidii nebi maxamed ahaa calayhi salaatu wassalaam xadiidkii macruufka ahaa nebiga calayhi salaatu wassalaam kaana laa yantaqimu linafsihi naftiisa uma argoosan jirin dhib kasta haddii loo geysta waa iska cafin jiri ha yacfuu wa yasfax ha waatuu ilaah yidhi khud ilcafwa marka waxa weeye ambiyada oo dhan waa saasoo naftooda uma argoostaan wixii ilaahay dembiga laga galo ayay dadka ka jaraan ma ahee oo ku ciqaabaane iyaga wixii loo geysto oo dhibaato ah waxa weeye cidna kama argoostaan marka wixii idinka argoostan maya laa tathriiba calaykum alyowm marka waa in halkaasaa lagu istaagayaa laa tathriiba calaykum alyowm waa la israacinaya kabacdaa la odhanayaa yakfir allaahu lakum ilaah idii dambi dhaaf laa- oo ilaah baa idin dambi dhaafaya laakiin la odhan mayo laa tathriiba calaykum alyawma yakfiru llahu lakum laisma raaciyo culammadu waxay baraarujiyeen inaan saas sax ahayn ee ay tahay laa tathriiba calaykum alyawma maanta oo aynu joogno aniga wax ciqaabaan idinku samaynaya male waxna idinka argoosan mayo Ah, tathriibka waxa weeye waa qofka markaad canaanatid oo dembigii lagu- aad aad ka argoosanaysid baa layaa tathriib yakfir allahu lakum wahuwa arxamu raaximiin ilaahay baana haydii dembi dhaafo ilaahay baa dunuubtiina dhaafaya wahuwa arxamu raaximiin waa kan dadka ugu naxa- ugu- wax intaad naxariisatana ilaahay baa ugu naxariis badan ayuu ku gebagabeeyey halkaa marka markay intaa gaartay ayay markaa qaboobeen markaas kabacdi ayaynu waxaynu gelaynaa marka mucjisadii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam oo aabbihii iyo oo indhihii usoo noqonayaan oo wanaaggii markaas farxad iyo wanaag dadki inta heleen halkaa walaalo iyo farxadnimo ka bilaabatay insha allahu tabaaraka wa tacaala qodobka ku xigaan kaga hadlaynaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin